في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dalka morocco oo ku biiray dowladaha carbeed ee caadiyeeyey xiriirka ay la leeyihiin maamulka yuhuudda waxaan idiin soo gudbin doonnaa war la xidhiira donald trump madaxnaha dalka maraykanka oo ku dhawaaqay arrinkaas waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan midowda yurub oo cunuqabatayn ku soo rogay dowladda turkiga oo uu khilaafaad kala dhexeeyey maxay ka dhigan tahay cunuqabatayntan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadkan ku maqli doontaan jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin oo dalka faransiiska ka fulisay howlgallo lagu dilay ciidamada faransiiska ee duulaanka ku jooga waddankaas howlgalladaas oo loogu aargudayey rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ku aadan bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka masar ninka lagu magacaabo cabdilfataax asiisi oo toddobaadkan booqasho ku tegay waddanka faransiiska oo ah dal caadaystay aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ku aadan waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo macron ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah yuhuudda xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin oo bilaabay qorshe halis ah oo ay ku dhibaataynayaan carruurta soo koraysa ee ay dhaleen muslimiinta filistiiniyiinta iyo yuhuudda oo toddobaadkan weerar ku qaaday masjidka barakaysan ee laqsa wararkii ugu dambeeyey dhulka muslimka ee filistiin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid a jamaacaadka jihaadiga ee ka howlgala dhulka shaam oo ku guulaystay inay soo xoreeyaan maxabuus in ka badan toban sana ay gacanta ku hayeen ciidamada nusayriyada bashaar al asad iyo jamaaco kale oo ka jihaada shaam oo iyadana baahisay filim xiise badan oo ay ku soo bandhigayso siday ciidankeedu diyaarka u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalada ka soconaya waddanka suuriya waxaad sidoo kale maqli doontaan militariga dalka suudaan oo in ka badan kun askari u diray dalka liibiya kuwaas oo ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka khaliifa xaftar warbixin ku aadan qodobkaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah balse markan يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
إن كتمان الأسرار وحفظها في طريق الجهاد qarinta siraha iyo ilaalinteeda inta lagu guda jiro jihaadka waa ammaano saaran luqunta kuwa sirahaas loo dhiibay asbaabaha cadowga u suuragelisay inuu dilo walaalo mujaahidiin ah ama uu gacanta ku dhigo islamarkaana qorshayaashooda fashiliyo waa iyadoo lagu gaboodfalay oo la ilaalin waayey sirahaas وإفشال خططهم هو التفريط وعدم الحفاظ على تلك الأسرار يا رفيق الدرب حاذر من الله سبحانه وتعالى كتاب في سلسلة وحكلية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا آيات كان الله سبحانه وتعالى وحكا ورميا أستامها منافقين توحكم إذا haddii cabsi ay timaado ama amni arrin wanaagsan ama arrin xun way faafinayaan way la boodayaan waxaana ku habboonaan lahaa inay rasuulka way celiyaan iyo dadka talada haya
qofka muslimka islaamkiisa wanaagsanaada waxaa ka mid a inuu ka tago iskana daayo waxyaabahan isaga khusaynin waxyaabaha qofka muslimka islaamkiisa wanaajinaya dhanka kalena dhammaystiraya diintiisuna ay ku toosayso waxaa ka mid ah inuu iska daayo kana fogaado waxyaabaha aan dani ugu jirin oo aan isaga ku saabsanayn
qaala alimaamu asuddiy imaamu sadi wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya sababu nusuulka aayaddan
yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhuunu allaha walrasuula watakhuunuu amaanaatikum waantum taclamuun qaaluu ina alnabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalem ayaa arrin wuxuu kala hadlay qaar ka mida saxaabadiisa markaas bay sheekadii isla dhex qaadeen ilaa warkii uu gaaray quraysh markaas buu allah soo dejiyey aayaddan
yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhuunu allaha walrasuula watakhuunuu amaanaatikum waantum taclamuun
maanta in badanoo muslimiinta ka mid ah haddii aad hadalkooda dhegaysato taleefon ha ku hadlaan ama bannaan ha joogaan ama biibta ha fadhiyaane kuwa ilaahay u naxariista mooyaane waxaad arkaysaa dadka hadalkooda badankiisu wuxuu ku saabsan yahay waxyaaba aan dan ugu jirin oo aan khusaynin waxaad maqlaysaa dad isla dhex qaaday hadalle aanay garanaynin run iyo been waxay tahay oo aysan war ka hayn ma maqashay waxaa la yidhi ama hebel inuu sidaan sameeye ma maqashay ama hebel in hawshaa loo dhiiba miyaad maqashay ama in hebel la xidha ma maqashay intaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in la iska daayo oo laga waantoobo
arrimo badan oo insahashanno weliba casriga hadda aan noolay waa casri mobaylada iyo telefoonada iyo internetyada iyo wasaa'ilkaa degdega ah waxaa laga yaabaa qofkii markaa walaalkii muslimka ah ama mujaahidka ahaa ama wilaayadka islaamiga ku dhaqnaa isagoon ka fiirsanin war uu maqlay ama khayr ha noqdo ama shari inuu firdhiyo oo meel walba uu ku taabto taasna ay ku noqoto muslimiinta dhabarjab ay ku noqoto cadowgana waxtar ay u noqoto waxaa loo baahan yahay markaa tathabut waxaa loo baahan yahay fiirsi waxaa loo baahan yahay shay walba meeshiisa inuu dhaco فالذي ينبغي على كل مجاهد في سبيل الله
waxaa la gudboon mujaahid kasta oo ku taagan waddada jihaadka inuu ilaaliyo oo u dhowro siraxa walaalihiisa kana digtoonaado inuu isku beddelo qof u adeega cadowga isagoo aan is ogayn oo uu markaas macluumaad iyo xoga siiyo taas oo keeni karta in camalka lagu fashiliyo walaalahana lagu duqeeyo cadowguna uu ku gaaro guulo aanu gaari lahayn haddii walaalkeen hebel uu ilaalin lahaa siraha walaalihiisa oo aanu khiyaami lahayn ammaanada هذا حافظ على أسرار إخوانه ولم يخن الأمانة waxaa la mid ah waxa weeyaan asraarta islaamkuna waa sidaasoo kale oo waxaa la rabaa inay dhowrsoonaatay urursanaato dawaa'irkeedana ku ekaato oo dhaqankaa munaafiqiinta aan ka bedelaanno oo arrimaha aan lala boodin
hadalka aan ku hadlayno waa inuu marka hore noqdaa hadal la huba waa inuu noqdaa hadal dheef kuu soo kordhinaya ajarna aad ka helaysid waa inuu noqdaa hadal dantaada ama shaqadaada ku saabsan laakiin haddii hadalku noqdo hadal aan loo meeldayin waxaa markaa dhaanta qofku inuu iska aamuso sababtoo ah badbaadada qofka muslimka ee waxay ku jirtaa aamusnaanta sida uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasallam man samata najaa xadiis kaloo imaam muslim uu soo saaray rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kafaa bilmar'i kadiban an yuxadida bikulli maa samic qofka been waxa ugu filan wax kastuu maqlo inuu ku warramo usii tabiye
wallaahi walaalaha qaar waxay ii sheegeen anigu laftaydaba aan isdul taagay in walaalaha qaar aanay siraha ka qarin xaasaskooda haweenaydana inta taleefanka dhegta saarato bay leedahay hebel iyo hebel ayaa nala jooga waxaana walaalo noogala dilay sababo ku aadan in heblaayo ay la xidhiirtay walaalkeeda ama haweenay kale una sheegtay in walaal hebel uu gurigooda joogo sidaas ayaana lagu duqeeyey waana haddee raggeenna kuwii ugu wanaagsanaa kuwa sidaas fudud noogala duqeeyey aaway mas-uuliyaddii aaway dareenkii la rabay inuu qofku dareemo ammaanada uu hayo sirta aad hayso ee laguu dhiibay waa ammaano
أين استشعار الأمانة؟ هذا السر اللي عندك هو أمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا xadiis kaloo saxiixaanka ku jiray rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waqiila ibnu shucba wuxuu leeyay rasuulku wuxuu naga nahiyey can qiila waqaal kutulugteenta waa la yidhi waa la yidhi sidaa awgeed qofka muslimka gaar ahaan mujaahidka waa inuu dhaqan iyo caada ka dhigto inuusan dabagelin ama uusan ku hadlin waxyaaba aan markaas loo sheegin marba haddii aysan ahayn war iyo xog rasmi ah oo qiyaadada ka soo baxay العلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا يا رفيق الدرب حاذر حاذر من كلاليب المخاطر دربنا صعب طويل يا رفيقي فلتثابر waa hagaag donald trump madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay in dalka morocco uu ka mid noqday dowladaha carbeed ee caadiyeeyey xiriirka ay la leeyihiin maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin qoraal uu soo dhigay donald trump bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in dalka morocco uu ogolaaday inuu caadiyeeyo xiriirka uu la leeyahay maamulka yuhuudda isagoo qaadaya tallaabooyinkii ay horey u qaadeen dowladaha imaaraadka carabta albaxrayn iyo sidoo kale militariga dalka suudaan waxaana morocco tallaabadan ay ku caadiyeysay xiriirka ay la leedahay yuhuudda ku beddelatay in maraykanku u aqoonsaday saxraha ballaaran inuu qayb ka yahay dalka morocco halkaas oo ay isku haystaan dowladda morocco iyo jabhad lagu magacaabo bolisario dhinaca kale fadhi ay yeesheen dowladaha ku midaysan waxa loogu yaro midooda yurub ayaa waxay ku go'aamiyeen in cunaqabatayn dhaqaale ay ku soo rogaan waddanka turkiga cunaqabatayntan dhaqaale ayaa saamayn doonta shakhsiyaad iyo shirkado ay leedahay dowladda turkiga waxaana turkiga iyo midooda yurub ay isku khilaafsan yihiin howlaha macdan baaridda ee dowladda turkiga ka wado qaybo ka mid a badda mediteraneanka inkastoo dowladda turkiga uu hogaamiyo rajab tayib erdogan iyo dowladaha reer yurub iyo maraykankuba ay isku waafaqsan yihiin dagaalka ka dhankaa muslimiinta haddana waxaa jira khilaafaad hoose oo salka ku haya arrimaha dhaqaalaha oo ka dhexeeya dowladahaas
فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag toddobaadkan waxaa dalka faransiiska booqasho ku tegay madaxweynaha dalka masar ninka lagu magacaabo cabdilfataax asiisi halkaas oo uu kusoo dhoweeyey emmanuel macron oo ah nin shaqo ka dhigtay aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ku aadan booqashada siisi ee dalka faransiiska maxmed amiin ayaa soo jeedinaya toddobaadkan waxaa dalka faransiiska booqasho ku tegay madaxweynaha dalka masar ninka lagu magacaabo cabdifitaax asiisi halkaas oo uu kula kulmay emmanuel macron oo ah ninka ku caanbaxay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam eena madaxweynaha ka ah dalka faransiiska booqashada siisi ee dalka faransiiska oo kusoo aaday wakhti xasaasi ah oo uu dalkaasi caado iyo dhaqan aan lala gamban ka dhigtay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa ka muuqanaya sida dowladda faransiiska ugu farxday imaashiyaha ninkan madaxweynaha ka ah waddan ka mid ah waddamada ugu waaweyn caalamka islaamka ee masar soo dhoweyn heer sare ah ayaa siisi loo sameeyey sida ka muuqanaysay muuqaalada uu baahiyey telefishinka dalka faransiiska waxaana arrinkaas looga gol lahaa in faransiiska uu ku muujiyo in inkastoo muslimiin badan ay qaadaceen dhaqaalaha faransiiska haddana ay jiraan madaxweyneyaal garab taagan faransiiska qasriga madaxtooyada ee dalka faransiiska ayaa waxaa shir jaraa'id oo wadajir ah ku qabtay emmanuel macron iyo assisi waxaana labada dhinac ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin iskaashiga labada dal macron oo dhankiisa sheegay in saacado kulamo gaar ah ay yeesheen kadib ay isku waafaqsan yihiin isaga iyo sisi dhammaan arrimihii ay ka wada hadleen waxayna sheegeen in ay ku dadaali doonaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee loola jeedo diinta islaamka oo loo soo dhibaateeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam فيما يتعلق بكل هذه المواضيع الأساسية marka loo eego dhammaan qodobada aan ka wada hadalnay waxaan labadeena balleynahay aragtiyo isku dhowdhow weerarada argagixiso ee nagula beegsaday sanadkii hore ayaa ka mid ah qodobada ugu xeelka dheer ee aan ka wada hadalnay ahna gunta hoose ee xiriirka labada dal waxaana lama huraan ah in aan u dhaqaaqno sidii aan u xoojin lahayn iskaashiga ka dhanka ah daacuunkan aan xuduudda lahayn iskaashigeenna waa mid xagga tiknolojiyadda ah dhinaca militariga ah waana tusaale lagu dayan karo waana sii wadi doonnaa يعتبر نموذجا يحتذى به وسنواصل تعميقه maadaama uu dalka faransiiska uu dhaqaalihiisu dhulka galay sababo ku aadan muslimiinta caalamka oo qaadacay wax soo saarka dalkaas ayaa ajandayaasha ugu waaweyn ee ka wada hadleen sisi iyo macron waxa ay ahaayeen iskaashiga dhaqaalaha wuxuu macron isagoo farxad muujinaya sheegay in sisi uu kala hadlay inay iska kaashanayaan xagga dhaqaalaha كما أننا تحدثنا إلى موضوع الشراكة waxaa sidoo kale ka hadalnay qodobka la xiriira iskaashiga xagga difaaca waxaana isla garanay in aan sii xoojino arrinkaas booqashada ay noogu timid dowladda masarna waxay muujinaysaa iskaashiga xagga dhaqaalaha ah ee u dhexeeya labada dal faransiiska waxay galaangal xagga dhaqaalaha ah ku leedahay masar si wanaagsan ayaan u garanaynaa dalkaas kaalinta aan ka qaadanayno aniga iyo siisiina waa in aan sii adkaynaa oo aan wanaajinaa xiriirkaas oo faa'iido iyo waxtar u leh labadeena dal sidaas darteed waxaan wada saxiixnay heshiisyo dhowr ah oo arrinkaasi ku daba fayla kuwa kalena berito ayaan saxiixi doonnaa وقعنا عدة اتفاقات في هذا السياق اليوم اليوم وسنوقع غيرها غدا inkastoo shakhsiyaad badan iyo hay-ado faransiis ah ay u soo jeediyeen macron in siisi uu kala hadlo wax loogu yeero xuquuqda aadanaha iyo tacadiyaadka uu siisi ka geysanayo gudaha dalkiisa ayuu macron ka gaabsaday qodobkaas wuxuuna kaga yaabiyey bulshada dadkiisa in iskaashiga uu la leeyahay nidaamka siisi marka loo eego dhaqaalaha iyo difaaca aanay ku xirneen qadiyadda xuquuqda aadanaha Je ne conditionnerai pas iskaashiga la xiriira xagga dhaqaalaha iyo difaaca shardi uguma dhigayno arrimaha khilaafka la xiriira xuquuqda insaanka maxaa yeelay waxaan rumaysannahay madax bannaanida shucuubta iyo inaan qiimayno danaheena waxaana jeclahay inaan raaco siyaasadda niqaashka iyo wadahadalka halkii aan ku dhaqaaqi lahayn xiriir u jarid taasoo dhimi karta awoodda mid ka mid ah dowladaha aan iskaashiga la leenahay التي ستحد من قدرة أحد شركائنا في حربه على الإرهاب isagoo muujinaya ahmiyadda ay u leedahay imaashayaha siisi ee dalka faransiiska maadaama uu maamulo dal ay ku nool yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah ayuu macron sheegay in ahmiyadda siisi xilligan ay tahay oo keliya in booqashadiisa ay ku soo aad xilli dalka faransiiska uu la kulmayo qaadacaad xagga dhaqaalaha ah oo uu sheegay in ay dhiirigelinayaan waxa uu ugu yeeray xag jirka oo uu ula jeedo muslimiinta sida dhabta ah ugu dheggan diintooda islaamka
إذا أترك الكلمة لصديقي الرئيس سيسي marka waxaan hadalka u deynayaa saaxiibkayga qaaliga ah madaxweyne siisi inta aan ku wareejin ka horna waxaan jeclahay inaan aad ugu mahadceliyo xili faransiiska uu la kulmayo naceyb iyo in dhaqaale ahaan loo qaadaco oo ay dhiirigeliyaan xagjirnimada ayuu siisi noo yimid marka waan ugu mahadcelinaynaa dowladdan weyn inayna soo booqato كبيرة نشكره لزيارته لنا siisi oo markiisa lagu wareystay mikrofoonka ayaa waxa uu ka badin waayey in uu ka mahadceliyo soo dhoweynta indhasaracaadka ah ee loo sameeyey wuxuuna macron oo habeen iyo maalin aflagaadeynaya diinta islaamka ku tilmaamay in uu yahay saaxiibka qaaliga ah ee uu leeyahay فخامة الرئيس والصديق العزيز madaxweyne iyo saaxiibkayga qaaliga ah emmanuel macron oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda faransiiska waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa yeeritaankii aad noogu yeerteen inaan halkan imaano waxaan kaloo aad idinkaga mahadcelinaynaa martisoorka wanaagsan iyo soo dhoweynta diiran ee aad inoo samayseen markii aan soo gaarnay baariis arrintaasna waxay sii adkeynaysaa waxa kulminaya labadeena dal ee ah xiriirka caadiga ah ee dhammaan dhinacyada kala duwan ee aan leenahay على الأصعدة كافة booqashada siisi ee dalka faransiiska ayaa waxaa daba socday banaanbaxyo ballaaran oo ay dhigeen dad kala duwan kuwaas oo ka soo horjeeday imaashayaha siisi ee faransiiska waxayna ku tilmaameen in uu yahay nin ku tuntay xuquuqda dad kale islamarkaana dhibaateeyey shacabka muslimka ah ee uu maamulo
Ce que j'observe, c'est que la façon de faire de M. Macron ما ألاحظه أن طريقة ماكرون تقوم على معايير مزدوجة فمرة يكون صوته قويا في إعطاء الدروس لرؤساء دول ومرة ثانية يصمت تماما يجب على فرنسا احترام مبادئها الأساسية waxaa sidoo kale safarka siisi ee faransiiska aad uga hor yimid hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadanaha kuwaas oo tilmaamay in soo dhoweynta loo sameeyey siisi ay dhiirigelin u tahay in uu sii wado dhibaataynta ka dhanka ah aadanaha نحن لا ندعو فرنسا ولا غيرها لتغيير الأوضاع بالقوة في مصر عندما نتحدث عن annagu uguma baaqayno faransiiska iyo dowladaha la midka ah toona in xaaladaha dalka masar ay awood ku bedelaan marka aan ka hadlayno ahamiyadda ay leedahay in laga hadlo arrimaha xuquuqda aadanaha arrinta labaad waxay tahay inta badan isbeddelka wuxuu ka yimaadaa gudaha annagu waxaan ka hadlaynaa oo keliya mas-uuliyadda ay leedahay faransiiska maadaama ay bahwadaag kula tahay nidaamka siisi in muquuninta iyo tacdiyaadka ay saldhigtaan gudaha masar soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey siisi iyo in macron uu diido inuu shardiyo iskaashiga militari ee uu la leeyahay masar in la wanaajiyo xaaladda xuquuqda aadanaha waxay xaqiiqdii ka dhigan tahay in muquuninta ay saldhiganayso dalka masar ma ahan oo keliya mabaadi'da akhlaaqda ee uu habeen iyo maalin ku hadaaqo macron xitaa heshiiskii midooda yurub ee kii waxay arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ku tilmaameen inay ka mid tahay arrimaha la eegayo marka dal la siinayo hub الديمقراطية وحقوق الإنسان كأهم المبادئ التي ينبغي أن تراجع عند تصدير السلاح si guud booqashada madaxweynaha afgembiga talada masar kula wareegay ee sisi waxay timid iyadoo uu sii darnaanayo dagaalka aanan geedka loogu soo gaban ee uu faransiisku ku soo qaaday diinta islaamka gaar ahaan aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalam aqoon-yahanada iyo ducaadda muslimiinta iyo xitaa dadka caamada ah ee isticmaalaha baraha bulshada waxa ay sheegeen inaan wax lala yaabo aanay ahayn booqashada uu siisi ku yimid dalka faransiiska xilli mar walba dowladda faransiiska ay aflagaadeynayso diinta islaamka waxayna sheegeen in siisi aanay waxba ka duwanayn macron maadaama uu siisi isaguba horay ugu gafay allah casa wajalla ee abuuray makhluuqaadka dunida ku nool oo idil
فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كذا قال أنت ذلك مالي أي فلسي سلسلة ذوار الرأة ولو أرجود يا رسولك صلى الله عليه وسلم كواس ولو دلي عيد ما فرنسيس آه بيان أي باهسي مؤسسة ورباهينات الزلاقة وحاور بحنتن كويجية محمد علي آذن mu'asasada warbaahineed ee azallaaqa ee ku hadasha afka jamaacada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee maqribul islaam ayaa baahisay bayaan cusub oo looga hadlayo howlgallo ka dhacay waddanka maali oo lagu dilay askar faransiis ah kuwaasoo loogu argudayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bayaanka ay baahisay mu'asasada ayaa waxaa ciwaan looga dhigay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah waxayna mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku sheegeen in weeraro xooggan oo duqaymo ah ay ku garaaceen saddex fadhiisimood oo ay ciidamada faransiiska ku lahaayeen waqooyiga iyo bartamaha waddanka maali istiftaax iyo furfurasho kadib waxaa bayaanka lagu yidhi annagoo oofinayna baycadii rasuulkeenna iyo xabiibkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam uhiilintiisa iyo u argudka cirdigiisa sharafta badan waxay walaalihiinna mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin fuliyeen camaliyaad dhowr ah oo loogu argudayo sharafka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kuwaasoo lagu qaaday saddex fariisimood oo ay ku sugnaayeen gumaystaha faransiiska maalintii isniinta afar iyo tobankii bishii rabiicul aakhir kun afar boqol labiiyo afartankii hijiriyada oo waafaqsaneed soddonkii nofembar laba kun iyo labaatanka ayay dhaceen weeraradan allah ayaana ku mahadsan waxaana weeraradaas oo duqaymo ahaa lala beegsaday saddex fariisin oo ay ku sugnaayeen ciidamada gumaysiga ee faransiiska waxayna kala yihiin saldhigga faransiiska duulaanka ku jooga waddanka ee magaalada kaydaal ee gobolka baarkhan waddanka maali fariisinka gumaystaha faransiiska uu ku leeyahay gaawo ee gobolka baarkhan ee waddanka maali iyo xerada milatari ay faransiisku ku leeyihiin manga gobolka baarkhan ee waddanka maali mujaahidiinta ayaa waxay bayaankooda ku sheegeen in weeraradaas oo dhacay bishaan aan ku guda jirno khasaarooyin lagu gaarsiiyey ciidamada faransiiska ee duulaanka ku jooga waddanka maali laba fariisin oo ay ciidamada faransiisku ku lahaayeen magaalada kaydaal ee waddanka maali ayaa ka mid ah goobaha martigeliyey duqaymahan waxayna mujaahidiinta ku garaaceen madaafiic culus halka kan kalena ay ka fuliyeen weerar toogasho ah kaas oo sababay dhimashada laba askari oo faransiis ah bayaanka ayaa waxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku sheegeen in duqaymaha kadib la arkayay qiiq iyo uura madow oo cirka isku shareertay taasoo muujinaysa khasaaraha ka dhashay duqaymaha qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa fariin culus loogu diray madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxaana lagu yidhi waxaan leenahay madaxweynaha kadsoon ee aan caqliga lahayn habowga iyo kadada aad ku jirtaan iyo ku madax adeegiina aflagaadaynta nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay muslimiinta usii kordhin doontaa inay u hiiliyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayna arrintaas ku bixiyaan naftooda iyo wax weliba oo ay awoodaan macron iyo ciidankiisa iyo dhammaan cadowga islaamka waxaan leenahay ku bishaaraysta wax idin xumaan geliya ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaankan ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta waddanka maali
فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa yuhuudda xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin ayaa bilaabay qorshe halis ah oo ay ku beegsanayaan carruurta da-da yar ay dhaleen muslimiinta filistiiniyiinta warbixin ku aadan qodobkan iyo yuhuudda oo weerar ku qaaday toddobaadkan masjidka barakaysan ee laqsa waxaa soo jeedinaya mahad cubayd dalka falastiin waa waddan dhaca koonfur galbeed ee dhulka shaam haddii si kale loo dhigana wuxuu dhacaa koonfur galbeed ee qaaradda aasiya wuxuuna geeskiisa koonfureed waddankan kaabiga ku hayaa xeebta bari ee badda loo yaqaan baxrul abyad almutawasid waa dhulkii uu waxyigu ku soo degi jiray waana meeshii laga soo saari jiray ambiyada waa dhul qaali ku ah muslimiinta kana duwan dhulalka kale ee muslimiintu leeyihiin waa dhulkii barakeysnaa ee uu allah qur-aanka ku sheegay waxaana ku yaal masjidka al aqsa oo ka mid ah saddexda masaajid ee uu allah ka fadilay kuwa kale waxaa dhulka noocaas ah maanta xoog ku haysta yuhuudda oo si qasab ah ay reer galbeedka ugu deegaameeyeen waxaana maalin weliba u gacan gala dhul hor leh oo ay degan yihiin dad muslimiin falastiiniyiin ah waxay gumaysi nuuc weliba leh iyo gabadfallo xanuun badan oo aan kala go' lahayn kula kacaan dadka muslimiinta ah ee u dhashay waddankaas waxayna xaaladaas muslimiintaas ku sugan yihiin in ka badan nusqarni dadka yuhuudda ah ayaa maalin weliba waxaa lagu deegaameeyaa dhul hor leh oo ay muslimiinta falastiiniyiintu leeyihiin waxaana cidhiiri la geliyey nolosha dadka muslimiinta ah ee xoogga lagu duldegay dadkoodii waxay noqdeen qaar la dilay iyo kuwo dhaawac ah kuwii kalena waxay buux dhaafiyeen xabsiyada iyadoo ay jiraan arrimahaas oo dhan ayaa haddana waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayey gumaad cusub oo muujinaya halka ay gaarsiisan tahay cadowtooyada yuhuudda kaas oo lagula kacayo carruurta iyo dhallinyarada u dhashay dhulka muslimka ah ee falastiin waxay ciidamada yuhuuddu si bareer ah oo aan ka gambasho lahayn rasaas ooda uga qaadeen qaar ka mid ah dhalinta soo koraysa ee falastiiniyiinta iyagoo weliba naafaynaya oo keliya halka qaar kalena xabsiyada loo dhaadhiciyey kadib markii gacanta lagu dhigay isbuucan gudihiisa waxaa warbaahinta ka soo hor muuqday dhallinyaro naafo ah oo ay cuuryaamiyeen ciidamada yuhuudda ee xoogga ku jooga dhulka falastiin tuulada kufarqaduum ee dhacda waddanka falastiin waxaa ka dhacay gumaad aad u xanuun badan kadib markii ay askarta yuhuuddu halkaas weerar ku soo qaadeen waxayna ku dhaawaceen wiil lagu magacaabo moxamed oo ay ciidamada gumaystaha yuhuuddu rasaas madaxa kaga dhufteen wuxuuna hadda yahay mid aan keligiis dhaqdhaqaaqi karin in garbaha laga gala mooye dhacdada labaad ayaa waxay dhacday xilli ay bannaanbaxyo samaynayeen dadka u dhashay tuulada kufarqaduum kadib markii laga xidhay waddadii halbuulaha u ahayd ee soo gelaysay tuulada waxayna intii lagu guda jiray mudaaharaadadaas ciidamada yuhuuddu si bareer ah u beegsadeen oo ay xabado ku fureen carruurta falastiiniyiinta tuuladan aan soo sheegnay waxaa maalin weliba oo jimco ah ka dhaca dibadbaxyo ay samaynayaan dadka tuulada sababo ku aadan jidgooyo ay ciidamada yuhuuddu ku sameeyeen dariiqa ugu weyn ee soo gala tuulada wiil lagu magacaabo cabdiraxmaan oo ka mid ah carruurta ku nool tuulada kufarqaduum ayaa xilli uu saaxiibadiis kula cayaarayay meel u dhow guriga ay ka degan yihiin tuuladaas waxaa si toos ah u soo abbaaray askari ka mid ah ciidamada yuhuudda wuxuuna xabad kala dhacay sujuudda taas oo naafaysay caqligiisa waxayna qoday rasaastu amaba god ka samaysay madaxiisa taas oo si bannaanka taallo loo arkayo iyadoo aan waxba saarnayn cabdiraxmaan ayaa hadda ku nool tuuladaas isagoo cuuryaan ah wuxuuna aabbihiis sheegayaa in askariga yahuudiga ah uu la soo qastay rasaasta uu ku naafeeyey wiilkiisa
يعني كل الدكاتره حتى باسرائيل بالروسريه بقول هي عمليه قتل مش ها ايش الرصاصات؟
دبدوب متفجر dhanka kale waxaa isla waddankaas ka jira in carruurta madaarista u baxda la qafaalanayo iyadoo laga ugaarsanayo waddooyinka iyo madaarista kadibna dembiyo been ah oo lagu soo ogay xabsiga lagu gelinayo sida in ay aaminsan yihiin fikir khatar ku ah amniga yuhuudda oo ay ula jeedaan in ay aaminsan yihiin fikir wax iska dhicin ah dhanka kale wararka ka imaanaya isla waddankaas ayaa sheegaya in ciidamada yuhuudda ee xoogga ku jooga dhulka falastiin ay weerar ku qaadeen masjidka barakaysan ee al aqsa ciidamo fara badan oo ka tirsan yuhuudda ayaa weerar ku qaaday albaabada hore ee masjidka sida ay ku warramayaan wakaaladaha wararka ee ka soo hadla dhulka falastiin maamulka masjidka al aqsa ayaa xaqiijiyey in weerar hubaysan ay ku soo qaadeen ciidamo isugu jira booliska yuhuudda iyo sidoo kale arday ka tirsan yuhuudda ee ku sugan falastiin kuwaas oo ay tiradoodu gaaraysay in ka badan boqol iyo konton ruux oo yuhuud ah ciidamada huwanta ah ayaa masjidka ka soo galay barxadda waqooyi iyagoo halkaas handadaad ugu geystay dadka muslimiinta ah ee ku sugan masjidka kanina waa wejiga dhabta ah ee yuhuudda iyo sawirka dhabta ah ee ka soconaya dhulka muslimka ah ee falastiin reer falastiin ayaa hadda waxay ku nool yihiin muddo badanna la soo daalaadhacayayn dhibaatada yuhuudda waxayna ka turjumaya dembiyada waaweyn ee lagula kacayo muslimiinta kale ee caalamka waxa ka soconaya waddanka muslimka ah ee falastiin ma ahan wax la suuraysan karo waxayna hadda ciidamada yuhuuddu si bareer ah u naafaynayaan jiilka u soo kacaya reer falastiin iyagoo doonaya inay ku sii nagaadaan dhulkan xoogga lagu deegaameeye ee ay hadda gumaysiga ku joogaan diyaaradaha yuhuudda ayaa waxay si arxandarro ah mar weliba u duqeeyaan magaalooyinka ay falastiiniyiintu degan yihiin iyagoo halkaas ku gumaaday maati badan dadka reer falastiin ayaa iyaguna waxay sameeyaan iska caabin xooggan oo ay ku laynayaan dadka yuhuudda ah qaar kalena ku dhaawaceen waxaana waddankaas ka dhacay howlgallo lagu weeraray ciidamada yuhuudda oo ay shacabka reer falastiin fuliyeen jihaadiyiinta ka dagaalama caalamka ayaa u sacyinaya qadiyadda falastiin iyo xoreynta masjidka barakaysan ee al aqsa waxayna culimmada iyo aqoon-yahanadu dadka muslimiinta ah ku boorinayaan in aysan ka gorgortamin qadiyadda reer falastiin iskana hilmaamin القدس الأنينا فلقوا للجهاد مسلحين لقد سمعوا من القدس الأنينا فلقوا للجهاد مسلحين وناداهم لنصرته فهبوا بعزم المتقين المؤمنين مرة فوق الجبين نحن للهدي جنود وهجاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa xogo sir ah oo la helay ayaa xaqiijinaya in ciidanka militariga dalka suudaan ay kumanaan askari oo ka mid ah u direen waddanka liibiya si ay uga barbar dagaalamaan maleeshiyaadka khaliifa xaftar ee dagaalka kula jira xukuumadda alwifaaq oo ah xukuumad ay aqoonsan yihiin dowladaha reer galbeedka warbixin ku aadan qodobkan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya wakaaladda wararka ee anadol ayaa baahisay dokumentari sir ah oo caddaynaya in ciidamo ka socda dalka suudaan loo diray waddanka liibiya si ay uga barbar dagaalamaan maleeshiyaadka khaliifa xaftar ee dagaalka kula jira xukuumadda al-wifaaq wafdi ka socda dowladda imaaraadka carabta ayaa magaalada caasimadda ah ee khartuum waxay kula kulmeen ku-xigeenka madaxa golaha milatariga ee maamula dalka suudaan ninka lagu magacaabo xamiiti wafdiga ayaa xamiiti ku qanciyey in uu ciidamo u diro waddanka liibiya kuwaas oo ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka khaliifa xaftar taa beddelkeedana uu heli doono taageero maaliyadeed iyo mid milatari oo ay siiso dowladda imaaraadka carabta xamiiti oo la dhacay qorshaha iyo tala soo jeedinta imaaraadka carabta ayaa durba amray saraakiisha asaga ka hooseeya in ay diyaariyaan kun iyo laba boqol oo askari oo loo daadgureeyo waddanka liibiya in ka badan kun askari oo suudanees ah ayaa laga daadgureeyey gobolka daarfoor kuwaas oo la geeyey saldhig militari oo ku yaala waddanka liibiya si ay uga barbar dagaalamaan maleeshiyaadka khaliifa xaftar warqadan sirta ah ee la helay ayaa waxay ka hor imaanaysaa hadal uu dhowaan jenaraal xamiiti ka jeediyey warbaahinta kaas oo uu ku beeniyey in wax ciidamo ah ay u direen waddanka liibiya wuxuu xilligaa sheegay in ciidamada suudaan aanay ahayn calooshood u shaqaystayaal sidaas darteedna aanay jirin wax ciidamo ah oo ay u direen waddanka liibiya warbaahinta qaar ayaa waxay hadda sheegaysaa in ciidamada ka badan kunka askari ee milatariga suudaan ay ka tirsan yihiin ciidamo dhowaan dagaal ku qaaday magaalada oobari oo dhacda koonfurta dalka liibiya walow ay ku guuldarraysteen in ay galaan magaalada arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhinacyada isku haya waddanka liibiya maalmihii lasoo dhaafay ay lahaayeen kulamo ay ku heshiinayaan waxaase muuqata caqabado badan oo ku horgudban heshiis laga gaaro dagaalka liibiya dhinacyada isku haya liibiya waxaa gadaal ka riixaya dowlado shisheeye iyo hay-ado ajaanib ah kuwaas oo dana siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba kale waddanka liibiya xilli kulamo ka socdaan magaalada kadaamis ee dalka liibiya laguna doonayo in lagu mideeyo baarlamaanka ka jira dalkaas ayaa maleeshiyaadka khaliifa xaftar waxay weerar ku qaadeen magaalo ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda al-wifaaq saraakiisha al-wifaaq oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ay jiraan tallaabooyin jebinaya heshiisyo xabad joojin ah oo horey loo gaaray kuwaas oo ay qaadeen ciidamada khaliifa xaftar waxayna sheegeen in ay mar waliba diyaar u yihiin in ay isdifaacaan imaaraadka carabta waxay ka mid tahay dowladaha sida aadka taageerada u siiya maleeshiyaadka khaliifa xaftar waxaana dadaal iyo juhdi ay ku bixinaysaa sidii maleeshiyaadkaas ay ula wareegi lahaayeen waddanka oo idil waxay ku soo aadaysaa warqaddan dukumiintiga ah ee la helay xilli dhowaan baaraha guud ee wasaaradda gaashaandhinka maraykanka ee u qaabilsan afrika uu shaaca ka qaaday in dowladda imaaraadka carabta ay taageerto maleeshiyaadka calooshood ushaqaystayaasha ah ee ku sugan dalka liibiya wasaaradda dagaalka ee maraykanka waxay shaaca ka qaaday in imaaraadka ay si deeqsinimo leh u maalgeliso maleeshiyaadka fangar ee hoostaga dowladda ruushka kuwaas oo khaliifa xaftar ku garab siiya dagaalka uu kaga jiro waddanka liibiya fangar ayaa ah maleeshiya u dhigma kuwa balaag watar ee hoostaga dowladda maraykanka oo kale waxayna waddanka liibiya ka geysteen gabadfallo kala duwan ayagoo xitaa si olakac ah u beegsada dadka shacabka ah inta badan dhaqaalaha ku baxa maleeshiyaadkan waxaa bixisa dowladda imaaraadka carabta taas oo ah dowlad hodan ku ah shidaalka hantidaas ay leeyihiin muslimiintana had iyo goor u adeegsata inay ku maalgeliso duulaannada lagu soo qaaday waddamada caalamka islaamka sida ay aaminsan yihiin baarayaasha ku takhasusay arrimaha istaraatiijiyadda adeegsiga maleeshiyaadka fangar ee dalka liibiya waxay imaaraadka u suuro gelisay inay qarsoonto kaalinta ay ku leedahay dagaalka dalka liibiya maadaama aanay jirin ciidamo muuqda oo dalkeeda ka socda kuwaas oo ka barbar dagaalamaya khaliifa xaftar dowladda imaaraadka carabta waxay sidoo kale galaangal siyaasadeed ku leedahay waddanka suudaan iyadoo taageero siisa kooxaha milatariga ee talada dalkaas kula wareegay afgembe milatari xilliga milatariga suudaan oo uu ciidamo u dirayo waddanka liibiya ee ay dariska yihiin waxaa jira khilaafaad bannaanka u soo baxay oo soo kala dhex galay hoggaanka milatariga iyo xukuumadda ku-meel gaarka ah ee waddanka suudaan cabdifataax al burhaan oo ah madaxa golaha sare ee milatariga ayaa sheegay in aysan jirin wax horumar ah oo ay xaqiijiyeen intii ay talada dalka gacanta ku hayeen wuxuuna soo jeediyey muhiimadda in la dhiso xukuumad cusub oo ku-meel gaar ah milatariga dalka suudaan wuxuu talada la wareegay kadib markii uu afgembiyey madaxweynihii dalkaas cumar xasan al bashiir kaas oo hadda u xihan milatariga waxaana afgembigaas oo yimid kadib bilooyin ay reer suudaan dhigayeen bannaanbaxyo ka dhan ah maamulka dalkaas
فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag جماعة أنصار التوحيد أو كم إذا جماعات كجهادي جاء كدقة على مرؤلك الشام إبراكيسن وحي تطبات كان باهيسي فيلم أي قصة بندكتي ديار قروق عيدن كيدا يوجران إني كقب قاتان دقة لذا كسعنا يودن كاس فيلم كاس وحاور بحنتن كويجية محمد علي آدن
قد من الله تعالى على مجاهدي أنصار التوحيد بقتال المحتلين من النصيرية والروس منذ بداية الحملة على شرق السكة وحتى ريف حماة وريف إدلب
jamaacada ansaaru tawxiid oo ka mid ah jamaacaadka jihaadiga ah ee ka dagaalama dalka suuriya ayaa toddobaadkan waxay baahisay muuqaal kooban oo ay ku soo bandhigayso diyaargarowga mujaahidiinta muuqaalkan oo loogu magacdaray waan ku socon doonnaa waddada jihaadka waxaa lagu arkayaa dagaalyahana ka tirsan jamaacada ansaaru tawxiid kuwaasoo ka qaybgalaya dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka suuriya ee ay mujaahidiinta la galeen nusayriyada iyo ruushka waxaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo qaadanaya tababaro milatari oo kala heer ah kuwaasoo looga gol leeyahay in mujaahidiinta aanay marnaba ka daalin dagaalka ka dhanka ah nusayriyada ruushka iyo iiraan ee duulaanka ku jooga waddanka muslimka ah ee suuriya mid ka mid a saraakiisha ka soo muuqatay muuqaalka ayaa sheegaya in ansaaru tawxiid ay intii awooddeeda ah ay ka qayb qaadanaysa dagaalka ka socda suuriya sidoo kalena ay hadda wadda diyaargareen ay ku samaynayso ciidamada si ay mar weliba diyaar ugu ahaadaan inay ka qayb galaan dagaalada ka socda waqooyiga suuriya
وبفضل الله تعالى ما زال الإخوة ثابتين صابرين على ثغورهم حماية للمسلمين ونكاية بأعداء الدين وامتثالا لأمر القوي المتين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال بعض المفسرين عن هذه الآية أي اصبروا على طاعة ربكم وصابروا أعداءكم حتى لا يكونوا أشد صبرا منكم
tababarka caskariga ee lagu arkayo muuqaalka ayaa muujinaya in ciidankan la geliyey waqti iyo juhdi ballaaran waxaana toogtoodu tahay mid sugan iyagoo ku liif baranaya noocyada kala duwan ee hubka sida kuwa fudud iyo kuwa culus intuba والمسلمين والحمد لله رب العالمين
على عاتبها عطر الجواد وخضبت الدماء ثرى الرمال
mucalliqa filimka ayaa ugu baaqaya dhallinyarada muslimiinta inay soo haleelaan saaxaadka jihaadka iyo ribaadka islamarkaana la sabartamaan nusayriyada iyo ruushka waxaana uu sheegayaa in dhanka mujaahidiinta aanay marnaba ka laaban doonin waddada jihaadka iyo halganka آخرون كثر ومع شدة البلاء لا يزال عدد المجاهدين بازدياد بفضل الله فصار من الضرورة إعادة تنظيم صفوف المجاهدين وتدريبهم على التكيف مع المستويات الجديدة للمعارك
ansaaru tawxiid waxay qayb ka tahay taliska milatari ee waxaridil mu'miniin kaasoo ku caan ah dagaallo adag oo lala galo nusayriyada iyo ruushka si adagna uga hor yimid heshiisyadii ruushka ee dhex maray turkiga iyo ruushka laguna doonayay in lagu majaxaabiyo halganka jihaadka ee suuriya الأعداء والنصر والتمكين للمسلمين فهل ترضون يا شباب الأمة أن تكونوا من القاعدين أو تكونوا من القلة القليلة من المجاهدين يتجهزون ويتدربون ويرابطون في سبيل الله والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك
فوق الجبين نحن للهدي جنود waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaan isla soo gaarnay ansaarul islaam waa mid ka mid a jamaacadka jihaadiga ee ka howlgala dhulka shaam waxay toddobaadkan ku guulaysatay in xabsiyada nusayriyada ay ka soo saarto maxbuus muslim ah oo afar iyo toban sano u xirnaa maamulka nusayriyada bashaar al asad maxaabiis isweydaarsi ay sameeyeen jamaacada ansaarul islaam iyo nidaamka nusayriyada bashaar al asad ayaa suuro geliyey inuu dib u helo xorriyadiisa qof muslim ah oo afar iyo toban sano u xirnaa maamulka nusayriyada bashaar al asad waxay mujaahidiintu dhankooda sii daayeen askari ka tirsan ciidamada nusayriyada oo ay ku soo qabteen dagaal ka dhacay sanadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijriyada gobolka allaadiqiya oo ka mid ah gobollada ay ka howlgalaan jamacaadka jihaadiga ee ka dagaalama dhulka shaam في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinkaga tegaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طاقة